الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على rasuulihi الأmiin وعalى آlihi وأصxaabihi أجmaعiin ama bعd waxaan soo gaarnay halka uu yihi bacdu shuruuط الصلاة shuruuطha الإسlاam والتmyiiz للسبع في الغاaلب والتmyiiz للفرض min نفل لmن yشhتغل والفرض laa ينwى bه التنفل وطهر ma lm يعفى عnه min khبث ثوبا مkاnا bdنا وmin xdث وغyر xرة عaليهa السترة لcwرة min ركبة لسرة وxرة للوجه والكف بmا laa yصف اللwn ولو كdرة mا وعلم أو ظن بوقت dkلا واstqبلا lا في qتاaل xللا أو ناaفلaaت سفر ويnqصر وترkه عمدا كلاama للبشر xرفayn أو xرف بmd sوتka أو مفهم ولو بكره أو بكا أو ذكر أو قراءة تجردا للفهم أو لم ينو شيئا أبدا أو خاطب العاطس بالترحم أو رد تسليما على المسلم لا بسعار أو تنحنح غلب أو دون دين لم يطغ ذكرا وجب وإن تنحنح الإمام فبدا حرفان فالأولى دوام الاقتداء وفعله الكثير لو بسهو مثل موالاة موالاة ثلاث خطو ووثبة تفحش والمفطر ونية الصلاة تغير ندبا لما ينوبه يسبح وهي بظهر كفها تصفح ويبطل ويبطل الصلاة ترك ركن ترك الركن أو فوت شرط من شروط قد مضوا انتاس أي كوكتي باب شروط الصلاة waxaa ka dambeeya makruuhaat salaa wey wuxuu mualifku raximah llahu tacaala halkan kaga hadlay shuruuda salaada shuruuda la doonayay in lala yimaado iyo waxa la doonayay in la yska ilaaliyo labadaba ama shuruud ficliya aan dhahno ama shuruud tarkiya oo tarku lmubdilaati mubdilaatu salaad qofka inuu iska ilaaliyo ah shuruuduhaa salaada shuruuda sixadeeda ay ku asaxaysaay alislaamu islaamnimaa shardi ah iyo watamyiizu in la kala saaro oo tamyiiz wax kala galasho uu gaaro taasoo filgaalibi sida badan lisabci toddoba sano jir laga helo ilmaha labada shardiya u horeysa alislaamu waalcaqlu weeye islaamku waa shardiga asaasiga ee cibaadaadku ku asaxaan ilaahayna qur-aankiisa ku yihi waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wax camal oo laga aqbali ma jiraan qofkii islaam waxaan ahayn diin ka dhigta ilaahay cibaadaadkoodana ma aqbalo wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa annahum kafaruu billaahi nafaqaadkii iyo sadaqaadkii iyo cibaadaadkii in laga aqbala waxaa keliya oo u diiday inay kaa kufaar noqdeen oo aynan muslim ahayn saa darteed qof aan muslim ahayn ilaahay salaad iyo cibaado kama aqbalo salaadana waxaa la mid a baqiyatulcibaadaadki iyo sownkii ah hadda waxaad arkaysaa dad galbeedkaasoo kale inuu islaamuu rabaa muslimiinta iyo dadkaasuu ku dhex jiraa wuxuu ku leey horta intaanan islaamka gelin cibaadaadkiina adag baan tijaabin oo bishan waan idinla soomi dadkuu la suxuuran maalintii oo dhan buu soomi ilaa afurka markuu ilaa afurka soomo wuxuu leey waxaan tijaabinayaa barraadkay cibaadadan leedahay iyo inaan awoodi karoon kari kariyo cibaadada filkufri la cibaadaysta marka maqbuula maaha waxaa kaloo labaadoo shardiga tamyiiz qofka inuu caqligu wax ku kala garta leeyahay caqligaa tamyiistii laba labadaba wuu gelayaayo qofkii inuusan majnuun ahayn qofka waalani oo rufica alqalami oo cibaado kamaba asaxdaba waxaa la mida ilmihii sabiga ahaa in tamyiiziya wax kala garasho gaadhin haddaba tamyiistii inuu wax kala gartaa shardi ah laakiin da-dii iyo sinigu shardi maaha sida haalibka ah lisabci fi lgaalibi tamyiizkaasoo fi lgaalibi sida badan lisabci ay lisabci siniina toddoba sano u sugnaaday oo ka bilowda sagiirkii iyo ilmihii yaraa markii la yidhaahdo saas darteed bayna yidhahdeen xadiidka cabdillaahi bni camr bni caas uu ku yimido muruu awlaadakum bisalaati lisabci siniina toddoba sano markay gaarhaan waayo qaalibka tamyiistaa sidaa ah ilmuhu xilligaa ka hor inuu wax kala garto qaarkood way ka dhici kartaa oo tamyiistiisu xilligaa ka hor uu gaaro waxaana ka mid ah xadiidkii maxamuud ibni rabiic waxaan ka xasuustaa buu leeyahay nabigu majatan majahaa fii wajhi wa ana bnu khamsi siniin shan sanaan jiray buu yidhi nabigu biyo uu wejigaiga tufayna waan xasuustaa marka ilaa xilligaa xasuustaa tamyiistiisu way joogtay inuu ka dahdana way dhici kartaayo uu sabca siniina ilmihii gaaray isagoon xaddu tamyiis lahayn laakiin sida haalibka ee badan toddoba sano weeye taasi waa nooca tamyiista ee caqliga ah shardiga saddexaad wuxuu yidhi watamyiizu in la kala sooco niyada lagu kala sooco lilfardi faradkii min naflin sunnada laga kala sooco liman yashtakilu qofkii ku mashquulsane ku camal falaya camalkii fiqhi iyo camal ahaan axkaamaan ola imanaya qofkii marka uu niyoonayo camalkii shuruudu salaati waxaa ka mid a inuu kala saaro faradkii iyo nafligeedii uu kala sooco oo uu kala garanayo niyaduna waxay tabac u tahay cilmigii inuu leeyahay ahaa kani waa farad kanna waa sunna waa inuusan salaadii faradka ahayn sunnanimo niyoon salaad sunno ana waa inaanu farad u niyoon acmaashiiyo arkaantiina qayb farad ah waa inuusan sunno u rumayn qayb sunno ahna waa inaanu farad u rumayn amaa niyada guud ahaan in faradkiiyo niyadii buu sii khasisayoo wuxuu yidhi walfardu faradkii ama salaada guud ha noqoto ama arkaanteeda iyo hoos ha noqoto sunankeedee laa yunwaa bihi lama niyoon karo attanafulu sunnaysi in camalkan iyo ruknigan sunno yahay ma niyoon kartid haddaba saa darteed qofku waa inuu furuudu salaati iyo sunanu salaati kala yaqaan si aanu u niyoonin shay farad ahaa uusan sunno ugu niyoonin maadaama xadiidku yihi wainamaa likulli imri'in maa nawaa qof waliba waxa uu niyooduu keliya u leeyahay niyadiina marar badan aynu soo nidhi acmaasha hadday caadaadkeeda iyo cibaadaadkeedu isu suura dhow yihiin niyadaa lagu kala saaraa cibaadada iyo caadada sida labada qabaysee midna waajib yahay midna kulayl iyo nadaafada aad u qabaysanaysa waa laba qabays laakiin midina niyuu u baahan yahay oo waa kii cibaadada ahaa midna niyo uma baahna camalkaad samaynaysa haddaba wa inamaa likulli imri'in maa nawaa haddaad cibaado niyootana waa cibaado haddaad caado niyootana waa caado haddii camalkii cibaadada ahaa uu maraatib farad iyo nafli leeyahayna niyada waa in lagu kala saaraa kan faradkaa iyo kan nafligaa hadday isu eg yihiin labadii sown kii sunnada iyo kii waajibka ahaa mid walba waa imsaak xilliga fajarka ilaa guruubi shamsi ah waxaa lagu kala saaraa niyadaa lagu kala saaraa salaada subax iyo labadii ragcadood ee ka horeeyey mid waliba waa laba ragcadood oo rukuuc iyo sujuud iyo siman waxaa lagu kala saarayaa niyada duhurka iyo afar sunnaoo ka horeysa ama afar sunnaoo ka dambaysa iyo casar iyo afar sunnaoo ka horeysaay iyadana niyadan baa lagu kala saaraa saa darteed niyadu waxay kala saartaa cibaadaadka isshabaha maraatibta farad iyo naflina kala duwanna way kala saartaa taasuu hadda u jeedaa laakiin niyadaa markaad la imanaysaay laabudda min sabqi cilmin waxaad niyoonaysa waxaad garanaysa waa inuu yahay haddaadan labadan kaleba aqoonin farad iyo sunno kee ah sideed u kala niyoon saa darteed watamyiizu inuu kala sooco weeye lilfardi faradkii waa inuu ka soocaa min naflin sunnada oosan farad iyo sunno isku qasin liman yashtakilu qofkii ku camalfalaya ee wixii inuu tadbiiqiyo ku dhaqma doonaya walfardu faradkana laa yunwaa bihi lama niyoodo attanafulu sunnaysta looma niyoodo faradkii la gudanayey inaad sunnaysanaysa lama niyoon karo kadib dadku tafaasiisha ma isku wada midbaa mise ninkii waxbaalibka ahaa iyo ninkii caamiga waa la kala qaadi wajhaani lilasxaabi qolona waa isku mid bay ku leeyihiin qolona waxay leeyihin maya tafaasiisha arkaanta fasalaad farada inaad niyooto waa loo siman yahay oo salaadan ma farad baa mise waa sunno aan la kala qaadin laakiin arkaanta gudaha ku jirtaay tashahudka iyo rukuucda iyo sujuudda iyo inaad farad niyoogtaay ninka aalibkaa laga rabaaye waxu bilaaban yahay ninka caamada isaga waxaa ku filan salaadan guud ahaan duuduub farad inuu niyoodaa ku filan iyo maye faradkii niyooshiisii arkaantii labadaba waa inay gartaanoo waa cilmiga daruurigaa in qofna laga cafiyeyni barashadiisa kadib wuxuu yidhi waxaa kaloo shardiga raabica ah wa tuhru maa lam yucfa waxaa la yska cafiyin daahir in laga yahay canhu isaga min kab min khabasin najaaso ah hawban marada gaaraysa makaanan wa makaanan goobta lagu tukanayo badanan wa badanan iyo jirkaagaba iyo wa min xadainba xada inaad daahir ka tahay wuxuu ku leeyahay ahaara taama laga doonayaa qofkii tukanayay labadii noocee tahaaradaba waa laga rabaayo tahaaratu khabatin iyo tahaaratu xadain labadaba waa lagaa doonayaa in iska daahir tahay tahaaratu khabas waa najaasaadkii najaasadu saddex inay daahir ka yihiin waa shardi dharkaagu waa inuu daahir yahay jirkaaguna waa inuu daahir yahay makaankaad ku tukanaysana waa inuu daahir yahay waxay leedeen ama thiyaabu waxaa loo daliishaday qowluhu tacaala wa thiyaabaka fatahir dharkaaga daahiri dharkii daahiriintiisii waa shardi nabiguna waa amrayo calayhi salaatu wasalaam almara alxaaid markuu la hadlayey waa kii ku yidhi marka dharkaaga wuxuu ka asiiba iska dhaq markaasay ti rasuulka ilaahay haddii aan dhaqo oo uu ka bixi waayana wuxuu yihi yakfiika gasluhu walaa yaduruki aharuh dhaqitaanku kugu filan haddaba dharkii in la daahirinayo oo la dhaqayana halkaasaad ka gadatay makaanan makaanku inuu daahir yahay isna waxaa laga qaatay xadiidkii acraabigii ku kaajay masaajidka ee nabigu faakhada sijlan min maain ama dalwan min maain fasafa ahraaqahu calayh biyo badan buu dusha kaga shubay meeshii lagu kaajay oo lagu daahirinayey sidaas darteed baa la doonayaa iyadana in loo daahiriyo makaankii lagu tukanayey amaa jirkaaga iyo badankaaga nabigu gabadha xaydada waa kii yidhi faidaa aqbalat ilxaydatu fadaci salaata salaad iska daa faidaa adbarat fasilii canki dama dhiiggi iska dhaq sidaana ku tuko qofkii salaada markii kaadi iyo la aadayeyna ee qadaau lxaajana waa ka sharcigu jideeyey istinjabi iyo atanazuhu min albawli kaadida in la iska ilaaliyo markii lo nabiga loo sheegay xadiidkii cali ragga uu soo diro kuntu rajulan madaan uu yirina waa kii uu nabigu camr ku bici salaam iyadiyo wuxuu iska dhaq yaksilu dakarahu wayatawada wuu iska dhaqayaa dakarkiisii maadaama najaasadii ay taabatay markii la weydiiyey xiriirka ragga iyo haweenka gogosha dhex marayana ninka hadduu xaaskiisii u tago intaan la waajibinin qabayska baa waxay rasuulka ilah ninka xaaskiisa u tago waxna ka imani ka waran yaksilu maa asaaba minhu wixii qoyaan ee kala gaargaaray buu iska dhaqayaa buu nabigu sala allahu alay ali wasalam intaasoo dhan waxaa laga gartay sharcigu inuu amray cibaadada marka la imanayo in la daahiriyo jirkaaga dharkaaga iyo makaanka aad ku tukanaysa intaba in daahir ay yihiin baa shardi ah bimacnaa naxa najaasuud ku ogtay aanay jirin wa min xadain xadadkiina inaad daahir ka tahay baa shardi aho aynay weysana kaa jabnayn qabays waajibana aan lagugu lahayn nabigana sal ly slam waa ku yidhi laa yaqbalu llaahu salaata man axdaa xataa yatawada qof sala weyse ka jabtay ilaahay salaadiisa ma aqbalo ilaa uu weysaysto waan xadiikii bukhaari muslim ku hore mar kalena wuxuu yidhi laa yaqbalu اllahu salaata bigayri طahuurin walaa sadaqata min haluulin sadaxoolo khayaano lasoo khayaana ama lasoo dhaco musuq maasuq iyo laaruushii xaaraanku usoo galay waan sadaqaysan ilahi waba kaa aqbali maayo salaad baa tukatay aadan طahaaro qabinna ilahi waba kaa aqbali maayo salaadaas ilaahay ma aqbalo وغayr xuraة عalayha sutrة لcawraة min rukbaة لsurة وxuraة lلwجه والkf bma laa yaصف اlowna walow qudratma halkana wuxuu ku leeyahay shuruuط الصلاة waxaa kamida satr الcawrati cawradaada inaad asturto waa shar oo cawradaadii adoo asturin asturina kara salaadu ka asixi mayso qofku haddiunan cawradii wuxuu ku wada asturhaysan intuu kari karu asturiyo laa yukalifu اllaahu nafsa ilaa wuscahaa wey amaa shartu inuu yahay salaada cawrada la asturayaay nabigeena calayh الsalaatu wasalaam weligii isagooy cawro banaan tahay ma tukan muslimiintana meelo kala duwan oon tafaasiisha ku arki doono ayuu ku amray marka xadd cawra maxay tahay masaladu isagu tafaasiisha labadan beyd kaga hadlay xadd cawra dadkii labu u kala qaaday waana sida fuqaha badani ay qabaan dadka waxaa loo kala qaaday kow rag iyo dumar raggii meel dhig dumarkiibaa lagu dhexdhacay bayna waxaa loo qaybiyey xor iyo addoon haweenkii addoommada ahaabaa ragga la soo raaciyey haddaba raggii iyo haweentii addoonta ahaydi waxay yidhahdeen waa isku cawra haweenkii xorta ahaana cawradoodu waa gaal laba way asaxday cawratu rijaali iyo cawratu nisaai laakiin cawratu lamati adiladeeday u keeneen ma asixin waxay yidhahdeen haddaba cawratu rajuli maa bayna surati ila rukbati weeye lawyaha jilbaha hoos ilaa iyo xudunta xagga kore inuu qariyo baa laga doonayaa oo nabigeena ala sl way ka sugan tahay alfakidu cawra xadiidkii jarhad baa kaga sugan ee boodadu cawro tahay nabiganana calayh salaatu salaam markuu dharka xiranayo ilaa biizaarin mooyeen xilligiisi la-aantii lama tukan jirin intaa marka la isu geeyo inay shardi tahay baa halkaa laga gartay cawradii xaddeedii ay tahay amaa cawratu lmar'ati iyada shardi inay tahay in la asturo waxaa laga qaatay walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minhaa ilaa maa dahara minhaa waxaa la ysku hayaa ma muuqaalka kore ede qofkii dhar markuu xirtaay quruxu guud buu leeyaho muuqaalkiisa ama taasa mise wejiga iyo labada cumaacumuud weeyaa la ysku hayaa inta kale muranba kama taagna inay soo gelayso marna wuxuu yidhi nabi ala salaam xadiidka caaisha imaamu axmed iyo tirmidi abu daawuud warinayeen laa yaqbalu llaahu salaata xaaidin ilaa bikhimaarin gabadh qaangaarihi iyadoon madaxa dadin salaad ilaahay kama aqbalo in madaxu cawradii ka mid yahay baad halkaa ka garatay saas darteed gabadhii cawradeedu xurada buu ku qayday isaguye markay salaada tukanayso waa jirkeeda oo dhan markii wejiga iyo kafaynka labada cumaacumood laga saaro inta kale waa cawro waa inay asturtaa wuxuu yidhi amaa cawratu اlamati faka cawrati الrajuli maa bayna asurati ila rukbati xuduntiiyo lowyaha inta udhaxaysa keliya ayay qarin bay yidhaahdeen arrintaasi wax ahar iyo asal ah oo ku asaxay ma jiro waxay u daliishadeen xadiid cabdullahi bni camr bn اcaas oo imaamu axmed iyo abu daawuud iyo daara qutni iyo keyrkood wariyeen oo nabigu uu leeyahay calayh isalaatu wasalaam sida laga warinayo xadiidkaa uu tilmaamayo idaa zawaja axadukum amatahu addoontiisii hadduu midkiin guuriyo cabdahu aw ajiirahu ama addoonkiisuu guuriye ama qofka isaga u shaqeeya sinbuu u guuriyey falaa yandur ilayhaa maa bayna ilaa maa bayna asurati waarukbati yuusan ka eegin waxa lowyaheeda iyo xudunteeda u dhaxeeya kullu maa xalla daliishaday waa xadiidkaas fuqahada shaaficiyaduna xadiidka istidlaalkiisa waxaa ugu badan waxay ka soo qaateen imaamu lbayhaqi fi sunani lkubraa baabu cawrati اlamati baabkaa markuu sameeyey xadiidkaa iyo uruqdiisuu keenay laakiin wuxuu qiray imaamu lbayhaqi xadiidku inuu daciif yahay oosan asixin wayo xadiidku jumlatan laba ariiq buu leeyahayo midna waa ariiqa leyt ibni abi sulaym midna waa ariiqa siwaan ibni daawuud weeye abu xamzata albasri labadabaa laba dicaaf weeye amaa leyt ibni abi sulaym waa ninka la yidhahda wuu waayeelay uuna isku dhex darmaday xadiidkiisii waaxuu goor wariyena waa la kala garan waayey fastaxaqa tarka in lagaba tagoo la daadiyo wixiisa ayuu mutay waxaana wax badan ku sheegay tarjamadiisa ishaaray imaamu muslim xataa fii muqadimati saxiixihi saddexdii ninee kusoo qaatay isku dhex yaacay buu kamid aha isaga iyo cataa ibni saayib iyo yaziid ibni abi ziyaad kuwa ay adraabtooda xadiidkaysuun xujo gelin buu tilmaamay ibnu xajarna wuxuu yidhi wuu isku darmaday wixii loo meeriyena waa iska sheegan jiray fafaturika inaan laga tagay wixiisoo dhan baa la kala garan waayey siwar ibni daawuud abuu xamsana isna nin kale oo daciifa weeye asalkuna saa darteed shariicadu rag iyo dumar cawradood iyo axkaamtood laga hadlay maahane xor iyo addoon la kala qaaday kitaab iyo sunnatoona daliil ma laha raggana waxaa la yidhi yaquduu min absaarihim haweenkana yaqudna min absaarihinna ayaa la yidhi xikmadda loo nahiyey satriga cawrada dumarka xuduudeeda loo sameeyeyna khilqadu ma kala qaadin inay xor tahay iyo aan addoon tahay midna walidaalika mas'aladan aqwaasha imaamu nawowi axadu muxariri ilmadhab aad bay isu khilaaftay markuu sidii siyuuti meelo kaga soo guurinayo markuu ka hadlayay masaa'ilkan cawrada cawratu lmar'ati amadiiyo xorada in la kala qaado marka wuxuu ka soo gurinayaa siyuuti kitaabkiisa majmuuc sharxu lmuhadab inuu aad uga hadlay inay isku mid yihiin oo uu yidhi caqliga iyo fitrada iyo sharciga nasuustiisa iyo qawaaciddiisuba dhammaan waxay keenayaan inaan la kala qaadin wax allaalay wixii fitan xurro ka dhalan jirayna way ka dhalan waxaa laga yaabaa addoon marka la yidhaahdo inaan naag fool xunun sawirataan baa laga yaabaa laakiin riqigu waa axkaam sharciya haddaan gaalada ku duulla maanta galadaasi cadaan iyo carab waxay dooni ha noqoto oo aynu qabqabsanno haweenkii addoommay noqon in la yidhahda marka iyadoo qaar qaawan bay suuqas ka socon kartaa wey waxa meesha yaal waxa meesha yaallaaye naagtaas iyadoo qaar qaawan oo shafkeeda iyo laabteedu bannaan tahay iska daatibi iyo madaxe suuqa magaalada inay wareegtaan bannaani waxa waxaa weeye qawaaciddii shareicadii iyo khawfulfitankii ka wada hor imanaya wey saas darteed asaxiixu min aqwaali ahli lcilmi oo muxaqiqiin shaaficiyadii ay qabaane xoradii iyo amadu isku cawro wey alxuratu walamatu sawaaun masalat lcawra markii la yidhahdo isagu laakiin wuxuu ku uhi wakayru xuratin naag xora ciddii aan ahayn oo dhan oo ama raga ama naag addoon ah calayha waxaa laga rabaa assutratu inay qariso licawratin cawro cawradaasoo min rukbatin low ka bilaabatay hoos ka bilowo lisuratin ilaa xudunta laga gaaro intaasay wixii qof xorxora aan haweenoo xor aan ahayn intaasay qarinayaan waxaa soo galay laba sinfi oo raggii iyo dumarkii addoommada ahaa wa xuratun tii xor tahaydna waxay asturaysaa lilwajhi waalkafayni wixii aan wejigi iyo cumaacumaa ahayn oo dhan bay qarinaysaa bimaa shayday ku qasturi laa yasifu aan tilmaamaynin allowna midabkeedu mara aan khafiif ahaynoo midabkeeda muujinayni beer qaawiya lama ogola walow kudrata maa haba noqde sida uu u muujinayo biyo calow oo kaleetaba ha noqde xataa midab ku aad hadduusan u muuqanin oo biyo waxoogay calow oo yar dhooba ah sideed jirkii guduudnaa u yar muuqanayo lama ogola dharka khafiifka ah iyo diracyo khafiif iyo beer qaawiye aan wax ka koraynin waxna ka hooseynin kuma tukan karta wey xijaab iyo asturaadna ma noqdo nabiguna taa waaba ka digeyba oo imaam muslim fii saxiixi wuxuu ku wariyey min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu ardaahu sayakuunu fii aakhiri ummatii nisaaun kaasiyaatun caaliyaatun kuwa dharna qaba dhanna ka qaawan marada korkeeda waa ka muuqataa caloosheeda iyo beerkeediina banaanku yaallaa waxyaabihii u qariibsana waxaa ka mid ahaa nineteen eighty eightkii aan magaalada xamar tagay imtixaan ka tegey xaafadda madiinaan joognay marka galab casar jimcay ahaydoo khamiis bayd midkood aniga nin kalaa wada soconay annagu xaafadda dabakaya madow meeshiisir intaan kaga degnay xaafadda gudaha galayna baa laba gabdhood baana hor socdo iska madax qaawano laakiin wax aada khafiif u aan qabin annaga waxaan leenahay bal markii laamiga laga fogaado kuwan aad wacdidaan annagoo daba soconnaa waxaa naga hor yimid laba kale oo beer qaawiye qabo calooshooda banaanka taalla waxaan la yaabanaya labada gabdhood ee nafar socda mid baa ashahaadatay dana tir laa ilaaha illallah mahebla kuwan waa kuwii nabigu sheegay bay tiri kaasiyaatin caariyaatin layiri gabadha aqoon la-aanna ma hayso iyaduna xadiidka ku tuma isma lehe sidan bay dhaqan ahaan asturaan u haysataaba halkaasa naga soo baxday tii intay la yaabtay kale waxay tii waa kuwa kuwii nabigu sheegee kaasiyaatun caariyaatun la yidhi dhar qaboo qaawan waa kuwanay tii iyada dharna waa qabtaa madaxa iyo qoorteeduna waa banaan tahay iyo qoobabkeedii isma aragta lafteeda annagii waa isweydiinayo kuwii markayna dhaafeen waxaan warheede qoladan way isla qurman yihiin diin ku tuntana ismale naxoga fitraa ku dambaysee qoladan qabqabashay u baahiyen laakiin markiiba guri bay naga galeen qolihii dugsiga meesha waxaan wareedha gabdho gurigaa galay xogay fitraa ku dambaysay hala wacdiyo wacdi yar bay u baahan yihiin xogay siixid waxaan u sheegay marka sheekh daahir cabdi xilliga masaajidka ceel hindi saxiix muslim iyo kitaab siiraa ka akriyi jiray aan u maray bidaaya wanihaaya inuu ahaa aada uma xasuusta markaasu wuxuu yidhi annaga waxaan soo maray buu yidhi haween badaa anoo jalaabiib qaboo tuban hoteelkii uheliye gadaashiisa iyo masaajidkii uheliye banaankii udhexayn jiray markaasaa waxaa adi bu i gabadh sarwaal qabtaa hadlaysa iyagiina way tuban yihiin markaasaa waxaa adi bu i bal intaad isku xoqdo ku yar dhawoo dhegta dhig meesha waxa ka dhacaya gabadhii oo wacdinayso aayaad iyo xadiid akriyaysa arkay i marka dadku in badan baa fitra ku dambaysaaye kaafiyaatun caariyaatun nabigu way qabaan dhar waana qaawan yihin waxaa ka mid a kuwa dharkan khafiifkaa qaba manaa dharkan ay qabtaay asturaadii ilaahay amray ma aha shuruudiina dharkani ma oofinayo iyadana dhar waa qabtaay oo ma qaawana sharcanna dharkeedu asturaadii ma aho sharcan xukmu caariya bay xisaaban tahay haba kala darajo sarrayse taasaa loo daliishadayo shuruudu satri ma ma waafaqsana saa darteed gabdhuhu gurigooda markay joogaan markay salaada tukanayaan hadday dhar sidaa ah xirtaan waxa ka dul xirtaan ama go weyn ha ka dul qaataan laakiin sida keliga laguma tukan kara ha ogaadaan wa cilmun danun biwaqtin dakala wastaqbilan laa fii qitaalin xallila shuruudii wuu sii wadayo hadduu shardigii khaamiska ahaa satrulcawra ahaa wuxuu yidhi ashartu saadisu waxaa weeye alcilmu bidukuuli lwaqti waa inaad og tahay waktiga inuu soo galay ama dani haaliba ha noqdo ama yaqiin ha noqde salaadan waktigeedii soo gelin lama ogola waa cilmun yaqiin aw danun dani haaliboo u badan biwaqtin waqti dakalaa soo galay bidukuuli waqti waayo ilaahay baa wuxuu yihi qur-aankiisa ina asalaata kaanat cala lmuminiina kitaaban mawquutan farad waqti la wey salaadana laba waqti intii loo sameeyeoo jibriil nabiga tukiyey oo wuxuu ku yidhi alwaqtu maa bayna haadayni labadaa inta udhaxaysa wey muadiniintana waxaa loo sameeyey almuadinu mu'tamanu waxaa lagu aaminay waktigii inuu soo galay dadka inuu sheego saa darteed salaadan waktigeedii la tukan waxay asaxdaa hadduu cudurdaar haba yeeshee qado gadaal ka dhacda yahay laakiin barqadii haddaa duhur iska tukato culimmadu waxay ku daraan markay iimaanka ka hadlayaan iimaanku qawlun wa camalun wa ctiqaadun wa sunnatu waa ka yihahdaan ka afraad bay qaar ku daraan ilaahay ictiqaad aan qowl la soconin ma aqbalo ictiqaadkii iyo qowlkii aan camal la soconinna ma aqbalo ictiqaad iyo qowl iyo camal aan sunnadii waafaqsanaynna ma aqbalo halka markay marayaan sida ajuri fi shariica iyo ibnu bata fi libaana waxay tusaale keenayaan salaadii haddii aada u tukatay qiblada meelaan ahayn ama qofku waktigeedii oon soo gelin duhurkii barqadii uu tukado casarkiina waaga berigiisa ka hor uu hormariyo ama soomkii uu yidhaha anu bisha rajab baan soomayaa ramadaankii rajab baan ka dhiganayaa waxaasoo dhan diin ilaahay aqbala ma aha saa darteed cibaadadaadii in la aqbala haddaad doonaysa salaadii horta waktigeedu waa inuu soo galo wey wastaqbilan qiblada qaabil shuruudeedii waxaa ka mid ah oo kaleeto shardiga saabicaan filayaa inuu yahay ya haamin miya shardiga sideedaad waxaa weeyaan istiqbaalu lqiblati ilaahay baana qur-aanka ku yidhi fawalli wajhaka shatra almasjid اlxaraami xaggaa u jeeto nabigeena sal l slam waxaa saxeenka ka sugan in almusihi fii salaatihi ku yidhi idaa qumta ila asalaati faasbiq ilwuduuca uma staqbil ilqiblata qiblada ujeeso sidoo kale xadiid imaamu nasaa-i iyo keyrkii xadiidkaa laftiisa kawa abu hureyra rifacata bni raaficin ilbadri isna markuu xadiid fii musiihi salaatihi warinaya wuxuu leeyahy nabigu wuxuu yihi idaa qumta ila asalaati fatawada kamaa amaraka allaahu uma staqbil ilqiblata kadib qiblada ujeeso qibladii haddaba waxaa laga soo reebay laba xaaladood salaatu lkhawfki laa fii qitaalin wixii dagaal aan ahayn oo xullila la xalaaleeyey salaatu lkhawf hadday timaaddo oo xabadi dhacdo ama salaatu lkhawf ay timaaddo qofkii carar iyo baqa uu daruuro uga maarmi waayo fain khiftum farijaalan aw rukbaana wey adoo lugaynaya iyo adigoo faraska iyo gaadiidkii saaran oo gaari cayrinayo tuko salaatulkhawfkana fi lqitaali iyo jihaadkana way dhacdaa fii kayri ljihaadina way dhacdaa waxay yidhahdeen salaada adoo ku jira haddii gurigii dab ka kaco inaad baxsato aada u baahan tahay salaatulkhawf baa tukan adoo ordayo iridda ka baxay aad madaxa kusii ishaari oo tukan adoo salaadii ku jira neer biyo mareen iyo waxbaad joogtay baa togi iyo webiga iyo biyo kicinayaa kusoo galay ama fatahaadii baa kusoo gashay carar salaatulkhawf tuko salaaddii adoo tukanaya baa ay iyo mas iyo wax kugu soo fakaday salaatulkhawf tuko adigoo halkaa salaaddii tukanaya baa askartii raafka ahayd soo gashay carar baa salaatulkhawf tuko sabab salaati alkhawf oo qof salaadii ku jiray waxay daruuri tahay naftiisa inuu ka badbaadiyana la soo darsay salaadiina inuu tukaduu doonayaa inuu nafihiisa la cararana waa doonayaa carar salaatulkhawfna tuka wey marka marka wastaqbilan laa fii qitaalin dagaal wixii aan ahayn xullila la xalaaleeyey oo meel allaale meeshay kugu kejeedsato iyo dhinacaad u ordaysa adoo ordayya adoo socdiya adoo gaadiid saaranaya adoo lugaynayaba rijaala aw rukbaanan baa la yihi taa waa la ogolaaday waxaa aw naafilaatin ama sunoo naafilaati safarin ama sunooyin safara waa in qasura haba gaabtee salaadu sunno hadday tahay safarna aada ku jirtana istiqbaalu lqibla shardi ma aha salaada intaad ku jirto oo nabigeena sal alayh wasalam sidii imaamu muslim jaabir iyo keyrkii uu ka wariyey nabigu kaana yusalii calaa raaxilatihi neefka geela uu saaran yahay buu isaga duu tukan jiray xayumaa tawajahat bihi meel kastoy ula jeedsataba keliya salaada markaad xiranayso baad qiblada u jeedsan kadibna dhinacaad socotay baad u socon wakadaalika almaashi cala alard ninka dhulka lugaynaya sunna inuu tukada rabana ba salaaddii sida loo fudeeyey fiiri halkaasaad u socotaa xagga qiblada u jeedsa allaahu akbar dheh kadibna alxamdulilahi rabbilcaalamiin marka aada leedahay ismajiiroo sii soco halka waxaa lagu baray adoo ismajiray oo sii socdaoo qibladu dhabarkaaga tahay baa markaad safar tahay iska sunaysan kartaa ninka baadiyaha lugeynayey ama guura bahalaynayey ama xoolaha sida ama safar ahaado ama hajab hadeeye isagoo socduu tukan karaa ama gaadiid saaran ama lugeynaya waxaa kaloo lagu fasiraa xaaladaas qawluhu tacaala fainamaa tuwalluu fasama wajhu llaahi meelaale meesha ujeesataanba qiblada ilaahay baa idinka jirto waa ujeesan kartaan riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan aayaddaa sababu nusuulkeedu inay salaatu naafila tahay safarka marka lagu jiro iyadana waa in qasura haba gaabto safarku hadduu rabo shardi ma aha safar tuqsaru fiihi salaatu inay tahay shardi maaha saasuuna nebigu yeeli jiray sal ly slam shardiga sagaalaad wa tarkuhu waa inuu ka tago kalaaman hadal lilbashari dadka uu la hadlaya camdan oo kasa waa inaadan si kasa adoo salaadaadii xasuusan dad la sheekaysan oodan la haasaawin asalkii hore sadrulislaam bilowgii salaadana waa la geli jiray waana la haasaawi jiray oo iyadoo salaada lagu jiro baa intaad gadaal ka timaado allahu akbar markaad tiraahdo badi hebel imise ragcadood baa dhaaftay intaasaa ku dhaaftay bal waran ka waran nabad wey waa is waraysan jiray salaaduna way asixi jirtay ilaahay uu soo degay qowluhu tacaala xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطaa waquumuu lilaahi qaanitiina waquumuu lilahi ilaahay u istaaga qaanitiina idinkoo aamusan saa darteed saxaabigu wuxuu leeyahay faumirnaa bisukuuti wanuhiina can ilkalaami xadiidka zayd ibn arqam ee bukhaari iyo muslim bay ku jiray waxaanala amray inaan aamusno hadalkiina waa naloo diiday halkaa waxaad ka garatay salaada hadal lama ogola iyadoo sidaa loo nahiyey oo dadkii aamusa la yihi laakiin warku aan wada gaarin baa waxaa salaadii soo galay nin mucaayad ibn xakam sulami la yidhaahdo baa salaadoo laga horeeyey nabiga kusoo xirta ala slam kuwa agtiisa ahaabuu waraystay deedna shib baa laga yidhi sabab hoosa indhahana saasaa loo fiirfiiriyey markaasuu yii waa ukla unbaa hurooyadii weydeed maxay ka soo fiirfiirinaysaa salaadii baa ku jira ninkaogow maxay soo wada fiirfiirinaysaa bui maxaan sameeyey anigu markaasaa gacanta wax ku dhuftay iyo wax gacanta afka u saaro aamus lehiyaa loo qaybsamay lama hadlin markuu arkay bui in la aamusiinayo wuu iska aamusay salaada markii laga baxay nabigaa u yeeray sal slam wuxuu yihi salaadani dikri iyo tasbiix baa loogu talagalay wa ina haadihi salaa laa yasluxu fiihaa shayun min kalaami nnaasi dad in la wada hadloo dad lala sheekaysto lama ogola wax laale wixii khitaabu naasi oo dhanna lama ogola in salaada kamid ahayn khitaabu naasigaa nabigu kuma jira sal l slam marka lagu leeyahay shay min kalaami nnaasi oo assalaamu calayka ayuha nabiyu atixeedka akri doontaa maxaa keliya oo la rabaa salligaas iyo dikri iyo tasbiix iyo qiraa'o iyo rabbigaa inaad dikrigiisa xustaan lagaa doonaya amaa hadalkii saa darteed lama ogola hadalku wuxuu ku shardiyey camdan kas qofkii ishalmaansan ama u haystaba salaadii inuu ku jiro halmaamay ama ismoodaya salaadii inuu ka baxay hadalku dhib ma lahoo salaada ma jebiyo waxaana asal u ah xadiidkii saxiixeynkeed ulyadayn nabigu laba ragcadood intuu tukaday salaada hor iyo casar midkood buu ka baxay oo halkaa tiira buu dhinaca saaray tuu gacanta barkaday waa la isfiirfiiriyey cumar iyo abubakar ragga waa ku jireen nabiga yaa weydiiyaal ku dhici waayey nin duryadayn la yihahdaa u yimid gacma dheer wuxuu rasuulka ilaahayow miyaad halmaantay mise salaaddii waa la gaabiyo nus baa la tuuray nabigu wuxuu yihi lam ansa walam tuqsar mana halmaamin mana la gaabinin riwaayadka qaar ku xesheen balaa qad nasiita wiil marka marka waad halmaantay nabigu dadkii weydiiye sidqun maa yaquulu dulyadayni axaqun maa yaquulu dulyadayn kamaa yaquulu dulyadayn riwaaya bilmacnaa wey war ninka wuxuu sheegaya marun baa buu yihi nabigu markaasu waxay idhahdeen haa o ninkani wuxuu yidhi miyaad halmaantay mise waa la gaabiyey nabigu waa u jawaabo midna ma dhicin buu yihi waa ku celiyo wuxuu yihi marka waad halmaantay nabigu dadkiibuu weydiiye war ma run baa buu yihi dadkii waa jawaabeenoo haabaa la yihi wuu soo kacay oo labadii ragcadooda kalunbuu ku daray laba sujuudu sahwana waa raaciyey haddaba nabigu labadii ragcadood hore ma soo celinin halkaa maxaad ka garatay nabigu markuu hadlayey uma haysanin salaad inuu ku jiro ninkanina uma haysanin salaad inay xadnibaysoo ku jiro saa darteed camdan shari weeye maca alcilmi bilxaraamina ku dar inuu qofkan og yahay han la hadla inay xaraam tahay hadduusan ogeynba hadalku inuu xaraam yahay iyagana dhib male waa mucaayat alxakami sulami markuu hadlaye ula war maxaad iga soo fiirfiirinaysaan ma ogeyn isagu in la xaraantinimeeyey salaadiina soo celin lama dhihin taasi waa hadalkii keliya hadalka dad badan baan ogeyn xaaraan inay tahay hore idinkaga sheekeeya maray qaraaibta inama wadaadoo sheekaysanayna qaraaibka la isu keen keenay ninbaa wuxuu wixii u qariibsanaaye ee soo maray ninbaa salaada taraawiixdii usoo agtukaday bui ramadaan jeebkana timir buu ku wataa salaadii way dheeraatay kolbaxabad miduu la soo baxo uu iska codayaa bui ninkii timir buu iska codayaa salaadna lagu jiraa markaasaan garabka dhowr jeer ku dhuftay bu wuxuu qaatay bu le waga kaas intuu soo geri gajabkadiyaa soo bixiyey wiisoo lacayn aniga laftaydi marka ninkaa dee salaadii wax laguma dhex cuna garan la salaada lama hadla inuu garan u maraysaa marka waa iska cunayaa salaadii inuu ku jiraa ninkii jigjig ka siiyeyna tibirtiibu usoo laacayo fadal buu leeyahay waxaa wey warnihi wax iga siinu leeyahy uma qaato marka kharaa'ibkay kamid tahay marka dadka wax walbaa ka dhaca wax walba waa ka dhici kara waxaa dhici karta qofku inuu ishalmaamo oo salaadiinu ku jirayba halmaamo taasina waxaa dhacday halka gaaris ay ahayd nimaan dadka tukin jirin baa imaamkii la waayey salaadii buu dadki geliyey marka uu sahwiyey subxaan allah baa la yihi dhowr jeer markii la yihi baa dib soo jeesa yihi ya ninka subxaan allah dahshay ku noqotay mawqifka imaamada markaadan geli jirin aad gasho adi dhex dhan kurbaa intay ku fuusho baan isku dhex yaacay yaa buu yihi marka ninkii salaada tukanayay marka ninka yaa yihi kuma talagelino salaadiisu dhibaato ma laha marka qofka halmaanka wax uga yimaadaani mushkilad ma laha qofkii kaseen uga imbaaben salaadiisii jabine saa darteed wa tarkuhu camdan kalaaman lilbashar baa shuruudu salaada ka mid a kalaam maxaa la yidhahdaa marka kalaamka qadarka watarkuhu camdan kalaama lilbashar kalaam maxaa noqon kara wuxuu yihi xarfayni laba xaraf aw xarfin ama hal xarafoo bimaddin mad dheerayn jiidid lagu daray maddi sawtika sawtkaaga dheerayntiisa lagu daray aw mufhimin ama wax un wax ku fahansiiye ay walow kaana xarfan waaxidan ba ha noqde walow bikurhin qasabba ha kaaga yimaado aw bukaa-in oohinaad khashyatullaahi qiraa'adii ugu eydayba ha noqotee wixii xarfayn gaara ama xaraf m mufhima noqda salaada wuu kaa jabin wuxuu leehay aqalu kalaamku inta ugu badan lama xadayn karo laakiin wuxuu yidhi xadda ugu yar baynu xadaynaynaa xaddaana laba daabit baynu u yeelaynaa imaa inuu yahay xarfayn ama macno la fahmo ha yeesho ama yaanu yeelan wa imaa inuu yahay walow xarafba ha noqdee waxa la macno la fahmo uu yeesho kalaamka asalkiisaba waa erey macnihiisa la fahmo laakiin ereygii asal ahaan wuxuu yidhi labadaa ariiqaan ku xadidi karnaa imaa macno la fahmuu yeeshay hal xaraf hadduu noqdo dooni ha noqdee wa imaa laba xaraf buu gaaray yaanu macnoba yeelanin labadaasaan ku xadeynaynaa buu leeyahay xarfayni ay watarkuu inuu ka tago ay nudqa bixarfayni laba xaraf uu ku dhawaaqo labada xaraf maxay u qaydeen labada xaraf buu haddaba laba suura iyadana u yeelay inay laba xaraf oo asliyeyn ay yihiin oo xarfayn ay yihiin iyo laba xaraf oo midu sawdka codka uu ka dhashay oo xarfu maddin u yahaya ilen madkii haddaad xarako fatxaa jiidana alif bay noqon haddaad damadii godaalkii jiidana waaw wuu isu bedeli haddaad hoos dhigii jiidiye kasradiina yaabay isu bedeli sooma bal adigu xaraf godan horey u jiid u noqon baa dhalan i a laba xaraf buu noqday marka laakiin labada xaraf midna waa xaraf asli ah midna waa xaraf sawdka ka dhasho xarfu madin ah suurada labada xaraf buu ku leeyahay ama laba asliyeyna ha noqoto ama mid asal iyo xarfu mad sawdka oo la jiiday raacay oo ka dhashay ha noqdee xarfayni haddii la helo aw mufhimin xarfin mufhimin labadaba xaraf horta mufhima waa jiri karaa oo fii lugati alcarab waa jiri karaa xaraf mufhima xarafka mufhimkaana baabuliclaali buu ku yimaadaa haddii uu shaygu xarafka keli xarafka mucta kelimadda muctalka ah ee weliba muctalka lafiifka ah baa markay ficlu amarka tagto baa arafaynkii cilada la xadfaa wasadkii saxiixa ahaana lasoo reebaa hadduu kelimaddu saddex xaraf tahay awalkeeda xarfu cillo yahay waaw ah aakhirkeeda laamta faadeedu xarfu cillo waaw ah waaye laamulkelima xarfulcillo ya-a weeye sida wacaa iyo waqaa iyo wadaa iyo waxa lamidka ah wacaa wuu weeleeyey wawgu waad xadfi markaad ficil amar ka dhigto laamulkeli mooyaanaana waad xadfi ci wacil qawla kamaa wacaytu soo maahayn camri ninka dhihi jiray xariiri fii mulxafihi wa ci ci weelaa waqaa waawgu yeyada waa tuuri qi ilaali baan dhihi kelimaadka haddaba muctalka ah ee muctalka lafiifka ah ee miaal waawi ah naaqis yaai ah labadaa ay isugu tageen baa waaw miaalka wawgii xarfo cilihii faada ahaa ee wawdee miaalka la dhihi jiray iyo xarful cilihii laamta ah ee naaqiskii yaa'iga ahaa cinda alamri labadaba haddii la tuuro kal xaraf oo mufhimay noqdaan marka waa hadal kaamil ah ci weele qi ilaali di magta bixi intaba waa la dhihi karaa isticmaalka fi luati carabna way ku badan tahay hadday saas tahay waa kalaam mufhima aw xarfin mufhimin kuwaasoo kalea looga jeedaa waxaa kaloo soo geli karay culamada qaar yihaahdeen xaraf magac ah oo calam ah magacu hal xaraf waa noqon karaa oo calam ah niman baa sheekaysanayey suurad baa hartaana u sheegta nuun baa tiri dhinacna xarfeyn madkiibay ka geli haddaan idhaahno nuun keliya qaaf keliyaan sheegay haddaan ku idhaahdana waxay soo geli xaraf magaca weeye musamo ismi ah kaanaka ismi kaamila aada sheegtay xarfaynina maxaa loo yihi xarfayn iyaga waxay dhn asalku xarfayn waa inay fii lugati alcarabi mufhim noqdaan kelimad kastaoo fii lugati alcarab asliya ah oo laba xaraf ka kooban haalibkeedu macno la fahmi karay leedahay aan iraahdo aqalu kelimaati waa ulaai aan iraahdo wain kaana fiihi khilaafun oo laba xaraf kuga ajira qaarkood ha yidhaahdaan laakiin sida jamaahiirtooda iyo qowlka mashhuurkaa saddex xaraf baa u yar saddexda xaraf in mid la xadfaayo way iska badan tahayoo laba lagu hadlo labadana mufhimay noqdaan saa darteed fii asli curfi lcarabi labadu mufhim bay noqdaan saa darteed xamlan cala algaalibi xarfaynka o dhan israaci xarafkana shardi ku xir inuu mufhim yahay mar hadday sidaas tahay xarfayni inuu ku hadla inuu iska ilaaliyo weeye aw xarfin bimaddin maca maddin ama xaraf mad la socdoo madku xaraf labaad dherigay maddi sawtika codkagaad jiiday aw mufhimin aw xarfin mufhimin hal xarafo wax kufaansiiya ayb walow bikurhin nusa qaarkood waxay sheegayaan walow bidixkin qosalba ha noqdee xarafka iyo labada xaraf qosal xataa hadday kaaga soo baxaan salaada dhexdeeda inaad qosasho way dhici kartaa qosalku waa wax sawdka iyo hadalka kamida wey oo hadda ninkaa markii la yihi subxaan allah ya markuu yihi dad baa qosle marka qaar baa isxajin karin maalin anagoo talaabiin talaawiix tukanayna ba wiil baa na tukinayey ku tababaranayay laba ragcadood markuu tukaday inuu fadhiista la rabay buu istaagay ragcad saddexaad waan istaagnay ti afraad buu istaagay laakiin tii saddexaad ilaahay qadarkiisa celi subxaan allah ma dhihin tii afraad markuu istaagay baa subxaan allah la yihi wuxuu u qaatay inuu tu saddexaad u istaagay iska watay tu shanaad buu istaagay marka isaga afar ka dhig buu isleeyahay markaasaa subxaan allah subxaan allah yii nin odayda yaag taagnaa baa wuxuu yihi daaba hamsa an wey hadda luat maariba daaba mana hadda wey daaba amsa bu da ninka isma ogeyn xaala si waa wax ka noqday hadda waa weydiyo maaa kugu dhacay wuxuu yihi gooraan iliba garan maayo maalina midii agtana ag taagnaabaa imaamkii ku qabsaday aayad imaamku waa saxan yahay ninkan qabsanayna waa khaldan yahay imaamkii waa dhegaystay uu iska socday uu soo celiyey uu dhegaystay mar labaad uu iska socday mid bay ag taagan marka xaafidulquraan imaamku inuu sax lagu ogaa asilaya kurkuurtana cawaatada markii saddexaade imaamku uu horay u socday uu isgeesoo isgarayn wuxuu sax sax waa laba xara sooma sax marka qofku wuu hadli karaa marar badan isagoon isgaranaynin hadal iyo erey waa ka soo bixi karaa saas darteed walow bikurhin qasab ba ha lagaaga dhigo ama bidixkan qosal ba ha noqde walow bikurhin haddii la qasbo la yidhahdo hadal waryaab oo salaada ku jiraaye wuxuu ku leeyahay salaadii way kaa jabi maxaa yeelay lianna suura naadira weeye qofka in lagu qasbo salaadii hadal suura naadirana qaacidadii hadalka burinaysay wax xukun oo looga reebo ma laha aw bukaa-in ama ohin ilaah ohin ba ilaahay cabsidiisa iyo khashe qur-aanka aada la oydaha noqotide hadduu xaraf mufhima ama laba xarafoo mufhima inaad kala soo baxaan batalat salaatuka ma aragtaa in laisku haysta salaadii la ooyey innagana ohin iyo baroordiiq baad mararka qaarkood moodi laakiin ogaada in badanoo ohintaa ka mida daacad maaha in badanoo ohintaa ka mida run maaha bug wey inay bug tahay ohintaa waxaad ku garanaysaan ohintu waa midna waa mid kaa tambadiso odan celin karin midna waa mid la iska keenkeeno bal adigu caaw intaad iska keen keento taraawiixdaka tukanaya oohin bilow waa laguu wada dari habeen baan ka hadlay iyadoo habeen lawada ooyaan ka hadlo waxyaabahan qaylada bidaca wey wax dambo ooya lawaa way dadka ka awoodqaal boqota dadkay oohinta ka xoog badatay away shalay hadday ka xoog badato iskari waayey wax damboo juuq yiri male mid kalena waad ka ogaanaysaano dad badanoo ooyaya waxa la akriyaya macnihiisa maba garanayaba wuxuu la ooyey ma yaqaan waxa la wuxuu la ooyey dadka qaarkii maba yaqaanaba daanu iyadoo loo diyaargaroobayana arkayo masaaji annagoo ku socono uu leeyahay nin caaw ohintan waa la soo diyaargaroobay taa ku dhartaa la arki doonaa taasna waa arko ana weyse kasoo baxay annagaa ku maqnay marka waxyaaba badan baa jire oohintigeena salaada idinka jebina aw bukaain oohin hal xarafoo la fahmay ama laba xarafoo yaan la fahmin bee la garanayo hadday ka soo baxaan oohintaada kajab aw dikrin dikri ilaahay baabaan akriday aw qiraaati qur'aan laakiin tajarada labadaba waxay ka dharbeeneen waxay u dharbeeneen lilfahmi qof baad rabtaa waxnaad u sheegto qof baad kula hadlaysaa ilmihagii yaraabaa warwareegayo waxbuu daydaeyey inuu baxuu rabay waxaad rabtaa buugga haka tag inaad tirahdo waxaad tii yaxyaa khudi lkitaaba waxaad akriday waa aayad qur-aan haddaad ula jeedo waa qur-aan laakiin haddaad ninkan kula hadlaysa ilmaha wiilkan kitaabta qaada aad leedahay waa kitaab qaadaad tiriya way kaa burtay salaadii dad baa albaab kugu soo garaacay udkhuluuha bisalaamin aaminiinaad tiri dad baa raashin loo dhibay wakuluu washrabuu walaa tusrifuu baa tiri nin baad rabtaa tuka inaad dhahdo aqim salaata liduluuki shamsi ilaa kasaqi leyli baa tiri markaad qur-aankaa markaad aqriyaysa laba xaala mid baad noqon inaad qur'aan iyo inuu qofkii wax fahma labadaba niyooto salaadu kaa jegi mayso iyo inay markaa niyadaada ku jirto qofkan wax u sheegood quraan aayad qur-aan ka heshay wax ugu sheegto markaa salaada way kaa buri waayo niyada haddaad qur-aan qasadana qiraa'adii bay noqon haddaadan qur-aan niyoonina qur-aan noqon maysa sawmadan arag junubkii qur-aanku xaraamta ka ahaa in adkaartii warow qur-aan ba ha noqotee biniyati dikri loo ogolyahay waxaa lagu leeya junubku qur-aan ma akriyi karo haddana adkaaru sabaaxi walmasaa'i wuu akrisan karaa laakiin biniyati dikri buu ku akriyaya biniyat qur-aan ku akrin maayo sidoo kale haddaad tiraa rabbana aatinaa fi dunya xasana oo duca ujeedana ducay noqon aayad qur-aana haddaad niyootaan oo ujeeda aayad qur-aan ay noqon saa darteed niyadu inamaa likulli mriin maa nawaa haddaba qur-aankii u sheegitaan keliya dikriga haddaad ula qasado intaa keliya ula qasadaayey aw dikrin dikri aw qiraaءatin qiraao tajarada u dharbeelayo u xuubsiibtay lilfahmi qof in wax la fahansiiye keliya un laga rabo in qiraayo dikri ilahi looga jeedi aw lam yanwi ama maba niyoon shay-an waxba abadan weligii ama aayadda waad iska akrida qur-aanna niyadaada kuma jirin qof waxu sheegni kuma jirin salaadda saa isaga dhegaysanaysay ma aayad carabkaaga isaga soo dhacdood iska akriday qur-aanna markaa maadan niyoonin dikrina maadan niyoonin qof waxu sheegna ma lahayn batalat salaatuk waayo niyadii qur-aan haddaan niyoonin qur-aan noqon mayso aw khaaaba alcaaisa bitaraxumi aw khaaaba wuxuu la hadlay alcaaisa qof indhisooday bitaraxumi yarxamuka allahu buu ku yihi laa yasluxu fiiha shayu min kalaami naasi sooma qof bini aadam aad la hadashay batalat salaatuka waayo qof bini aadam aad la hadasho laa yasluxu fiiha shayu min kalaami naasi buu yihi aw radda wuxuu ka jawaabay tasliiman salaam cala almusalimi qofkii salaamay assalaamu calaykum baa salaadii lagu yihi markaasaad calaykum asalaam tiri camdan baad u tiri batalat isalaatu salaadii way kaa buri sababtoo calaykum asalaam waa khitaab dad baad la hadashay kow hadigii nabigana waad khilaaftayoo nabi isagoo salaad ku jira waa la salaamay sawtan kagama celinin laakiin ishaaratan oo gacanta uu saa yiri uusan saana dhihin ee uu saa yiri buu kaga jawaabay marna reer ansaareed baa salaamay marna jaabiroo uu maal u diray oo soo noqday baa salaamay assalaamu calaykum buu yihi nabigu uu ishaaray assalaamu calaykum buu ku celiyay nabigu uu ishaaray imaamu nisaa'i keyrkii oo warina u asaxay markaasuu wuxuu iska tegey kadib baa loo yeeday markaasuu rasuulka ilahi waa wada cabsadayoo laba goor intaan ku salaamaad iiga jawaabi weyday nabigu wuxuu kuntu usalli waan tukanayay ishaaraday miyaadan adag marka nabigu waan tukanayay buu yihi sala allahu alayh alih wasalam marka saas darteed salaamtu waa ishaaro in lagu jawaabo wey laakiin calaykum asalaam inaad tiraahda lama ogola waxaan lagu ogolyahay laakiin laa bisucaalin ufac kuma jabta salaad aw tanaxnuxin tanaxnu halaba kaa xoog batay tanaxnu soomaaliya anu inaan idin sheega wax la dhaha maahane magaca soomaaliya kuleeyahay garan maayo maxaa lagu yidhaha soomaaliga ximta waa ficilkii laakiin magaceed qufac qabta aada u qufacana maxaa la dhahaa tanna waa riiraxyo tanaxnux la yidhaahdaa adugu soomaaliga haddaad u heshaan nin walbo local iyo gobol meeshaad uga hesha la aado ku miiqmiiq laakiin tanaxnux waxaa la yidhahdaa intaad leedahay waxoogay codkii waxbaa kaa erxirmay ama candhuufii waxbaa kuu soo istaagtay ama imaam aho oo qoxan akhriyaysaba kaagabaa tiri taana dhib mala alaba aalib noqda ama qiraadii buu kaa xiray ama kusoo dhaafay amaa sucaalku nabigay ka suganta alayh salaam xadiidkii imaam muslim weriye cabdillahi bn saaib waa kii lahaa nabigaana tukiyey sal allau alayh wasalam fastaftaxa bimakatu salaad subax lagu tukiyeyo fastaftaxa bisuurati lmu'minuun qad aflaxa almu'minuunu nabigu akriyey markii uu soo gaaray dikri ciis muusa wa haaruun aw dikri ciisa uu soo gaaray akhadathu saclatun qufac riiraxyaa qabatay uu qufacay qufacii ba akrii waayey farakaca halkiiba ku rukuucay haddaba nabig ala slam waana qufacay waana rukuuco salaaddii waa sii watay halkaa salaaddii inuusan jebin nin baad garatay soo maa amaa tanaxnuxu wax gaara kuma soo aroorin laakiin waa wax dhici karta daruuratu salaa inay keento salaadaad aqriyaysay buu codkaagii wax isxiri karaa inaad tanaxnuxdood tiraada aad u baahato baa dhici karta marka saas darteed wuxuu ku qaydiyey haalaba kaa qaalib noqday amaa xadiidka cali nabiga laba jeer baan usoo geli jirayo hadduu salaad ku jira tanaxnaxa li waa xadiid daciifa wey kuna wareegaya inta ugu badan alxaaris alacwar alhamdaani oo culamada qaarkood shacbiga rag lamida ka dabuuhu aw duuna dayni ama labadaa waxaan ahayn oo lam yuiq uusan karin dikran dikri uusan karin wajaba waajibay ama waxaan qufac iyo tanaxnuxu ahayn buu sameeyey sababtoo aad dikrigii qiraa'adii waajibka ahayd baad kari weyday inaad sawd samaysa maahane faatixadii baa kaa xirantay tashahudkiibaa kaa xirmay waxaad akriyi waajibaadkiibaa kaa xirmay codkii marka inaad sawd samayso baad u baahan tahay dhib ma laha aw duuna daynin labadaa waxaan ahaynoo lam yutiq uusan karin isaga dartii dikran dikri iyo qiraa'o wajaba ku waajibay ilaa inuu sawdkaa sameeyo maahane isna uu samayn karaa oo ka jebin maayaan wain tanaxnaxa alimaamu imaamka hadduu tanaxnaxo oo ixim yihaahdo fabadaa xarfaani laba xaraf baa ka soo baxday waxbaa ka booday aniga intaas ay qodax kale uqo ee daruuratu salaad ay gasho oo dikrigii waajibkaa akrin weydo waa yuktafaru fiihi waa layska dhaafaya waa lagu ogolanayaa sababtoa dikrigii waajibkaana biduuni salaadii arkaantii ma dhamaystir mayso salaaddii ma dhamaystir mayso arkaantii la-aanteed arkaantiina tanaa shardi noqotay saa darteed shuruuda waxaa la oofiyaa biqadri اstiaaca saa darteed wixii qasab hadalkii waxaan idhi camdan baa shardiga halmaanka kuma jiro haddiiba aada waxba akriyi weydo inaad laba xaraf muujisa maahane labadii xaraf muuji salaadaaduna way asixi wey waa daruura saa darteed buu i aw tanaxnuxin qalab aw dawna duuna dayni lam yuiq dikran wajab dikrigii ma akriyi karti sanaad samaysa maahane daruura waa lagulyahy wain tanaxnaxa alimaamu waa ixim yidhi fabadaa xarfaani laba xaraf baa soo daahiray bal awlaa sida wanaagsani dawaamu liqtidaai kusii xirnaanshihii iyo imaamnimadii inay sii jirta weye oodan dhihin laba xaraf baan maqlo waan ka bixi sababtoo ah waxaa lagu xambaarayaa inay cudur iyo daruura ku kaliftay ku xambaar walasluna inuu imaamku ixtiyaatay oo dadaalay salaadii imaamnimadiina ay baaqi tahay weeye isagoo cudurdaar yeelan kara adigu meel kale ha ula boodin weeye tanna waxay un ka mid tahay waxyaabaha qofkii sida qaalibkaa xusnu daniga in lagu wadaa intuu qofku macaadiir iyo cudurdaar yeelan karo wa ficluhu kaiiru low bisahwi mili muwaalaati alaai khawi wawasbatin tafxushu walmufairu waniyat salaati id tuayiru wati waa dheeraaday halkan aan iskaga daynana insha allah taala subxaanaka allah bixamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk